Olole nadaafadeed oo laga sameeyay xaafadda Kooshing ee magaalada Beledweyne ayaa si weyn loogu dareemaya goobo muhiimka ah walibaanyo isku kaaladeen kambaniga Hiiraan Waste Management oo ka bilaabeen xaafado si kor looga qaada bilicda magaalada maadaama ay ku jartay nadaafad xumo iyo goobo danta guud ah Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo ee madaxa kambaniga iyo bulshada Beledweyne Ankabaaqi iyo Ankashibna goobo munaasabka hayna qorshaysanay kana shaqayno kana qaadno qashinka laba koobood oo maaragtay magaaladii ah oo koob tahay weliba meeshii dhammaay oo caafimaadka loo soo dooninay khudaartii dhammeedoo magaaladii oo loo soo dooninay hilibkii wax walba agteeda inaan ka qaadno oo maaragtay wixii qashinkaahu yaallo iyo maaragtay dhammaan nadaafadarrada magaalada wayna wada saameyni caafimaad ahaan nolol ahaan saamaynta dhammeedoo bilicdii quruxdii quruxda bilic oo magaalada ahaan dhan walba waynaga saamaynaysaa oo maanta ma jirta hal meel oo wasaqdaas iyo qashinkaa yaallo oo koobta dhammeedoo caafimaadka in la keeno ay faa'iido noogu jirto ama in webi lagu shubo waxaa ugu wacan qashinkii waxaa loo soo dhiibaa wiilal yaryara waxaa lea naga dheeray wiilasha hadhow ama waxay geynaan sidii meeshaan oo kale oo hadda munaasib ku ahayn ama waxay geynaan meel webiya qashinkii hadhow leesma daba wareysana marka intee la geyseelaya lama dhahaa waxaana u sheegaynaa bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne in ay ka shaqeeyaan nadaafadda oo carruurta qashinka iyo waxa loo soo dhiibaa layska dhaafo oo maaragtay laga yaaba inay xaafado dad masaakiina leeyihiin maclaa inay dheeraan ay geeyaan oo maaragtay oba ujeedtiin haddii inay meeshaan soo dhigeen oo webiyaasha la dhigaa bulshada waxaa ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nadaafad darrada ka jirto magaalada ayna ayakana maaragtay waa dadkii magaaladii waa la wada leeyahay ay koow horta bal iska xil saaraan maxaa faa'iido noogu jiro carruurtayna waxbarashada dugsigii iyo iskuulladii madarasooyinka markii la soo aadaa si nadiif meel nadiif ah oo maaragtay waddo nadiif ah ma noogu mari karaan bulshada magaalada beledweyne iyo hadhabaayana ololaha nadaafadeed oo laga sameeyay xaafado iyo weliba yoo sheegana iyo qayb ku qaadi doonana hanagowka bilicda deegaanka waxaan rabnaa inaan bogaadinno aan idhaahdo aadaa u mahadsantihiin shaqo fiicana haysaan qashinka meeshaa ka qaadi hayseen aad iyo aada ugu mahadsantihiin waana bogaadina waxaan leeyahay saan usii wada beledka meelo badan oo qashin yaallo ayaa jira sababtoo ah meeshii isbitaal waaye ilaa ma qaadanata isbitaalkiina agtiisa in qashin la keeno lagu soo ag tuuro waa mamnuuc sababtoo ah isbitaalka caafimaada loo soo raadsadaa qashinkii meel isbitaalka loo soo qaadaya maaha
anoo ku hadlaya magaca xaafadda kooshin maanta saaki waxaa na soo booqday tiimka nadaafadda hiiraan weste tiimka hiiraan weste oo sentarka ah aad bay u mahadsan yihiin maxaa yeelay isbitaalka dhabarkiisa waxaa yaallay qashin aad u fara badan oo runtii cudur fara badan laga qaadi lahay marka mashruucan hadda hiiraan westi waxaan jeclaan lahaa inay sii ballaariyaan xarumihii caafimaadka ee agteeda waxaa xaafadyo dhan qashin ku soo quba waxaa waa amniyaa jiro waxaasoo dhan lala hadlo oo liha qashinkan iska qaada magaalada bannaankeeda geeya oo maxay tahay laga waa isbitaalkii dhinac waxaa bukaankii oo dhan jiifo markaasaa waxaa waaye riddiisa waxaa lagu daadinaa qashinkaas ilaahay maxay tahay dhallinyaraas ha karaameeyo adinkana maxay tahay garab qabta waana hawl maxay ahaatay dadkao dhan looga baahan yahay ayaga kelidu xaq uma leh ha laga wada qayb qaato kambaniga hiiraan weste management oo ah urura bulshadan adeegawa iyo wada howlo laabkanagawa bilcida magaalada